doorashada maanta ka bilaabatay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa kursigii ugu horreeyey lagu doortay la taliyaha amniga qaranka ee soomaaliya fahad yaasiin xaaji daahir oo isagu noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee laga soo doorto magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan anigu markaan inaan halkaan ka hadlo saddex afartamaad caloosha hooyaday markaan ku jira ee la qadaray inaan nambarkaas helaana markaasaa la qoray qalinka mar hore aa la koryeelay waxaad dhahay fahad intuu xali dheelmad ilaa baaro ka shaqaysta maaneh cimriga aan jiro hadda ma sheegayo laakiin cimriga markaan jiro saddex afartan caloosha markaan ku jiraa la qoray waxaan waa qadaran yihiin tartan kooban oo uu la galay jenaraal axmed dayib maxamed dhagacaleen oo horey u soo noqday taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayuu fahad yaasiin xaaji daahir ku guulaystay codad gaaraya toddobaatan cod siday ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee hirshabeelle haddaan gudubno natiijadii doorashada sidaan ayay ugu kala guulaysteen axmed dayib axmed wuxuu helay natiijada codadka labaatan iyo afar fahad fahad daahir axmed wuxuu helay toddobaatan cod ergada soo qaadatay cadadkeedu wuxuu ahaa codka halaabay codka halaabay waa saddex cod tootalka ergada halkaa kusoo qaadirtay codaysay waa sagaashan iyo toddoba toddoba erge ayaa codaysay tootalka doorashada sidaa ayay ugu kala guulaysteen toddobaatan oo fahad daahir axmed oo helay iyo axmed dayib axmed oo helay labaatan iyo afar cod guusha fahad yaasiin xaaji daahir kadib hadal kooban ayuu goobta ka jeediyey isagoona u mahad celiyey dadkii uu codeeyey kuwa waxaan tacsiinayaa dadkii shalay meeshaan dhibaatada kusoo gaartay ayaadagabsida ku beegsadeen ilaahay inta dhimantay ha u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdega ha siiyo marka labaad waxaan u mahad celinayaa maamulka doorashada guddoomiyaha xubnaha howlwadeennada dhammaantood waan u mahad celinayaa shaqada wanaagsan iyo wakhtiga ay geliyeen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa marti sharafka xildhibaanada labada aqal saaxiibada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan markhaati inay ka noqdaan u yimid ayagana si gaaraan u mahad celinayaa waxaan rabaa halkaan inaan ka idhaahdo laba kelmadood mid anigay ugu saabsan iyo mid ragga soo socdo hadda bannaanka taaga soo geli doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay koleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyey tii carta un baanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga lii codaynaya tana igu horeysa marka tan waxaan ka arkay tan waxaan ka arkaan rabaa inaan u sheego qolooyin kaloo soo socda marka nin xoolo dhaqanaya waxaa layihi sheekhu intuu intuu yidhi i ducee markuu u duceey wuxuu yidhi xoolaha kuu barakoobi doono abaarta waa ka baxaysaa marka ninkii intuusan abaarta ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay aad buu u shumay shubankii kabacdi baa xoolihii u barakoobeen marka marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka ducaystaan rabaaye sheekh hebel baan u socdaa warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin marka doorasho dadban shuban baa ka horreeya loo adkaysta intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaannimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo ee tirsigeedu yahay eber siddeetan iyo lix wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matala hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matala soomaaliya guushan uu ka gaaray doorashadii maanta ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan la taliya amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo ayaa iyadu waxay ahayd mid si weyn loo hadalhayay muddooyinkii ugu dambeeyey inkastoo doorashada maanta ka dhacday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan si weyn isha loogu hayay haddana natiijada inuu ku soo baxayo fahad yaasiin waxay ahayd mid horeyba loo sii ogaa